madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada soomaaliya ayaa la filayaa in maalinta berita ah ay kulan fool ka fool ah ku yeeshaan gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho si ay uga wada hadlaan muranka arrimaha doorashada ee ka dhex taagan dowladda waxa ay sheegtay in madaxweyne farmaajo uu kulanka ku baaqay laakiin maamulka puntland oo soo dhoweeyey inay ka qaybgelayaan shirka ayaa sheegay in shirka ay wado beesha caalamka warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle iyadoo magaalada muqdisho ay ku wada sugan yihiin madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafa lagu guuldareysta dhammaan dhinacyadu inay iskugu yimaadaan miiska wadahadalka waxaa socda dadaalla lagu doonayey in dhinacyadu ay ka wada hadlaan arrinta doorashada soomaaliya waxaase lagu guuldaraysan dhammaan dhinacyadu inay iskugu yimaadaan miiska iyadoo jiray sharuudo qaarkood ay soo jeediyeen muqdisho waxaa xilli hore ka furmay shir u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo saddex maamul goboleed oo taabacsan waxaase ka baaqsadoo goobjoog aan ka ahayn madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo ayana ku sugnaa laxaynhaabka garoonka muqdisho gaar ahaana airbort hotel oo ku yaala harada xarane wakiilada beesha caalamka ayaa wada dadaalay ku doonayaan in la ambaqaado wadahadallada salka ku haya arrinta doorashada soomaaliya iyadoo jireen culaysyo lagu saaraya dhammaan dhinacyadu in miiska iskugu yimaadaan waxaa jira laba sharuudood oo la sheegay inay shirka caqabad ku ahayd maalmihii lasoo dhaafay ajendaha laga wada hadlaya ayaa ah qodobka ugu weyn oo dowladda soomaaliya ku adkaysanaysa in laga wada hadlo heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar iyo is-afgaradkii lagu soo gaaro baydhabo waxaase jira maamulada puntland iyo jubbaland inay doonayeen in arrinta dib loo eego markaay timaado ka qaybgalka saamilayda siyaasadda iyo waxyaabaha kale ku xayndhaaban gaar ahaan arrinta amniga iyo ajendaha laga wada hadlayo waxaa jirta rajaxumo maalmihii lasoo dhaafa laga gaarayay arrinta la xiriirta doorashada iyadoo jireen walaayo ay muujinayeen bulshada rayidka ee beesha caalamka maadaama lagu guuldaraystay in wadahadallo foolka fool ay suuro galaan dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay warar lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay v o a in maalinta berita shir uu ka furmi doono magaalada muqdisho waxaana war laga soo xigtay wasiirka warfaafinta uu sheegay in casuumaad uu dira madaxweyne farmaajo shirkaas oo ka dhici doona teenada afasyooni sidoo kale war qoraal oo ka soo baxay madaxweynaha puntland ayaa lagu sheegay in beesha caalamka hormuud ay ka tahay wadahadallo lagu wada muqdisho inay ka furmaan maalnimada berita ah maalmihii lasoo dhaafa dadaalada waxay salka ku hayeen ka hadalka ajendaha iyo heshiis laga gaara goobta shirkuu ka dhacayo gaar ahaana arrinta amniga xilligan ma muuqato wadahadalladu inay dhammaan inaadu ka qaybgeli doonaan marka laga yimaado in dhammaan dowladda federaalka soomaaliya dowladgoboleed qayb ay ka yihiin waxaase laga wada hadlayaa maalinta berri ah arrinta ajendaha waxaana goobjoog ka noqon doona wakiilada beesha caalamka cabdulqaadir okey v o a muqdisho